أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الخيط الأسود من, الف... من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته لعلهم يتقون كذلك يبين الله كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شكرا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد waxaan kusoo dhex jirnay suurat lbaqara waxaana kasoo baxnay aayaadkii qisaasta iyo axkaamtooda ka sheekeynayo haddana alla subxaana wa tacaala aayaddan wuxuuga hadlayaa wasiyada iyo dardaaranka allah wuxuu leeyahy kutiba calaykum waxaa laydinku qoray oo waajib laydinkaga yeelay alfaada wujuubka kataba iyo farada iyo waxyaalahaasa ka mid ama amarakum ullahu bi haada iyo waxyaalahaas ama alzama calaykum waxyaalahaas oo dhan waxay maaragtay macno ay ka yihiin waxa faradka oo waajibka oo macnaa la iska rabo oo la iska dalbayo oo dalab oo maanta ma arkaysaa jaazim ah oo go-an oo qasaba la iska rabo kutiba calaykum waxaa laydinku qoray oo ilaahay waajibin kaga dhigay idaa xadara hadduu u yimaado axadukum mowti axadakum mowt qofkiina almowtu geerida hadday u timaado oo macnaa calaamadii geerida ou qofku iska dareemo inuu dhimanayo in taraka haddii ou ka tago khayran macnaa wax maala haddii ou ka tago oo xoolo markaas inuu ka tago ou rajaynayo ou leeyahay xoolo alwasiyatu wasiyaa laydinku qoray naacibulfaacilkii waa kaas kutiba calaykum waxaa laydinku qoray idaa alwasiyatu saasa u qadara kutiba calaykum alwasiyatu ayaa laydinku qoray idaa xadara hadduu kusoo xaadiro axadukum qofkiina almowtu geeridu hadday ku timaado wasiyaa laydinku qoray waa goorma laakiin in taraka khayran ay maalan hadday uu ka tago yow u dardaarmaya alwasiyatu lilwaalideyn waalabadii dhashay inuu u dardaarmo iyo wal aqrabiina dadka qaraabada bilmacruufi si la yaqaano oo dadka macnaa dhaxalka iska leh aan maaragtay godob iyo eex aan ku ahayn xaqan taas oo xaqaho macnaa waajibaho cala almuttaqiina dadka muttaqiinta waajib maanta ma arkaysaa ku ah marka markii hore ilaahay wuxuu farad yeelay waalidiinta iyo aqrabiinta in maaragtay wasiyo loo dardaarmo ilaa waxa maanta ma arkaysa dhalo unbaa wax dhexlaya markii dambe ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyey aayaadkii mawaariid aayaadkii wax dhexlaya marka waalidkii aayaadkaas waa dhaxal siisay oo sideedaba dhaxalka waxaa ka mid a dadka aan marnaba dhicin oon meel cidlaa kusoo dhicin meydka labada dhashay aabbaha iyo hooyada oo ka soo go-ay weligood ma dhacaan labada isqabta mid haddou dhintana kan kale ma dhaco waxaan kaloo dhicin owlaadu sulbi waxa la yidhaahdo waxa asaga duudkiisa kasoo go-ay oo kuwa awowaha u yaha maaha laakiin owlaadda asaga maaragtay dhabarkiisa kasoo go-ay intaasi ma dhacaan weligood labada isqabta marna ma dhacdo midkii hara ma dhacay marna lama xijaabi karo labada dhashana maanta ma arkaysaa lama xijaabi karo labada maanta isdhashay labada labada isqabtana midkii dhinta maana kan kale lama xijaabi karo ilmaha oo duudka ah oo macnaa qofku asagu mubaasharatan oo toosaano u dhalo gabar iyo wiil waxay tahaba lama xijaabi karo inta kale marar hadde waa dhaxlaya marna ma dhexlayaan ayeeyooyinka mar waa dhexlayaa haddii aan hooyo joogin awoowaha haddaan aaba joogin oo dhexlayaa walaalaha haddaan maaragtay wax wiilala aysa joogin ama aaba joogin waa ay dhexlayaan almuhiim laakiin intaasi marka ma dhacdo ayagu intaas aan soo sheegnay labada waalid ka dhashay iyo labada isqabta mid ka mid ah iyo ilmaha markaa qofka meydka ou dhalo markii aayaadkii dhaxalka loo la soo dejiyey waalidiintii marka hadde iyagu markaas dardaaran uma baahno oo waxaa weeye waa maaragtay yani iyagu way way way dhexlayaan toosay u dhexlayaan aayaadkaas markii ay soo degto nabigu waxau dhaha calayhi isalaatu wasalaam laa wasiyat in allaha qad acdaa kula dii xaqin xaq ou dhiwi nabiga calayhi salaatu salaam ilaahay qof walba xaqii ou lahaa siiyey falaa wasiyata liwaarihin markaa qof waarisa asagu dhaxal ma laha laakiin maxaa soo haray dadkii aqribada ahaa oo markaas aan wax dhexlaynin kaba soo qaad walaalaa mathalan geeridii kusoo xaadirtay wiilal iyo gabdhaa jooga meel wiil joogana walaal ma imaan karo marka maadaama uusan dhexlaynin walaalihiis iyo ilmo adeertiis dadkii ayagoo aan markaas dhaxalka aan lahayn wax waa u dardaarmi karaa aqaaribtii oo kale waxu dhexdha u dardaarmi karaa laakiin bishardi inaysan maaragtay waxa u dardaarmayo thuluth inaysan ka badan xoolihii saddex dalool oo dalool saddex markii loo qaybiyo hal dalool waa inaysan ka badan sababtoo saacad ibnu muqaas ayo wuxuu yidhi yaa rasuulallah ina lii maalan xoolaan leeyahay walaa yarithunii ila banatun hal gabaroo inan keliya unbaa ay dhexlaydee ma garatay afa atasadaqu bihuluhay maali xoolahayga laba dalool oo dalool ma sade laba dalool ma sadex ma sadaqaystaa oo halkaas gabadhu ma iska qaadataa markaasuu yiri nabigu maya calayhi salaatu salaam qaala annisf kala baroo bar ma sadaqaysta qaala may qaala athuluth thuluth ma sadaqaysta qaala athuluth thuluthka haa dha war thuluth weliba kathiirun waa dha thuluthka weli waa badan yahay saa darteed ibnu cabaas wuxuu dhihi jiray wadidtu low ana annaasa gaduu min athuluthi ila arubuc dadku markay wax dardaarmayaan inay intay thuluthka ay ka hoos maraan ay rubac caadaan sababtoo nabigu waxau dhahay athuluthu wathuluthu kathiir idan markuu qofku uu dardaarmayo waxaa loo shardiyaa awalan in maaragtay dadka u dardaarmayo dad wax dhexlaaya dhexalka wax kula inaysan ahayn haaniyana inayna thuluth ka badnaanin weliba hadday xooluhu aada u yar yihiin dadka dhexlaayana ay aada u fara badan yihiin oy liitaan waxaa weeye wuxuu dardaarmaya wax u munaasab ah oo dadka oo dhexalkiisa iskale aan ku ahayn dhibaato inuu dardaarmo oo iyagii uusan dhib u geysanin taas baa loo baahanya thuludku isagoo bannaan laakiin xoogaa yarba iyagiiba aan ka roonayn oo afar beri aan ka roonayn haddaad uga tagtid qof kaloo xoogaa waxay samaha inaa u dardaarantid marka dardaaranka laftiisa inuu xikmad ku dhisan yahay qofka duruuftaa la fiirina iyo dadka markaa waxa ay hay sababta marnaba thulud lagama badin karo thuludkaas laftiisa waxaa la fiirinaa duruufta haddii dadkan aada u baahan yihiin wax weyn oo ayaka dhibaato gaarsiiya markaas lagama qaaday marka aayaddan marka waxaa nasakday sidoo la sheegay aayaat ulmawaariid xadiidku ma nasakhina xadiidku wuxuu caddaynaa aayaadka naskhow caddaynaya ilaahay marka wuxuu leeyay subxaana wa tacaala kutiba calaykum waxaa laydinku qoray idaa xadara hadduu kusoo xaadiro axadukum qofkiina almowtu geerida hadduu kusoo qoro in taraka khayran hadduu xoolo ka tago alwasiyatu laydinku qoray marka kutibadaas naa-ibulfaacilkeed waa wasiyo wey oo laqbaha waxaa kusan inaa tiraahdi kutiba calaykum alwasiyatu ayaa laydinku qoray idaa xadara axadukum midkood hadduu kusoo xaadiro uu u yimaado midkood almowt axadaku midkiin idaa xadar axadaku midkiin hadduu u yimaado almowtu geeridii waa goorma in taraka hadduu ka tago khayran hadduu khayr ka tago waxaa lagu qoray alwasiyatu lilwaalideyni waalideynta in loo oo loo dardaarmo iyo walaqrabiina qaraabada bilmacruufi si macruufoo la yaqaano oo dulun aan ahayn oo waalidka iyo qarabadana oo dulminaynin warasada wax dhexlaysan oo dulmeynaynin dardaarankaasoo xaqan xaal ou yahay cala lmuttaqiina muttaqiinta marka waa intaan dhaxalka la qaybinin amaa intii dhaxalka la qaybiyey allah qaybiyo nabigu waxau dhaha calayhi salaatu wasalaam ina allaha qad acdaa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaarisin qof dhexlaayo looma dardaarmi karo haddii la dardaarmayana thuluth lagama badi karo weliba thuluth in laga yareeyaa fiican soo maahan thuluth in maanta ma arkaysaa laga yareeyo waxaa haray marka wasiyadu waa muhiim qofka xuquuqa lagu leeyay dad diran baa jira mowdkiina goor u imaanaya lama oga qofka waxaa la rabaa wasiyadu inay markaas ay diyaar u taho nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu salaam maa maa xaqu mri'in muslimin qof muslina uma haboono oo xaq uma ahan lahu shay-un yuusii fiihi qofkaas oo leh gacanta ku ay wax uu dardaarmo oo xuquuq iyo xoolaba leh ama xaq uu ka maqan yahay ama xaq uu lagu leeyahay yabiitu leylatayni laba hamin inuu baryo ilaa walxaal wasiyatu wasiyadiisa maktuubatun cindahu waa inuu dardaarankiisu qoran yahay ilaan xoolaha kaa maqan barasaaday ka maqan yahin haddaada qorin waa dulun xoolaha adiga lagugu leeyahay dad islaameedaa iska leh haddaada qorin waa dulun marka waa inaad dadkaaga u sheegtid waxa aada leedahay iyo waxa uu leeyahay dadka waxay maqleen waayahan ilmaha iyo haweenkaaga xoolaha looma sheego iyo walaalaha iyo looma sheego markaasu inta hulku waxay inta hulku waxay hulku waxay haddow haddii uu dhinto xuquuqda lagu leeyahay lama yaqaan xuquuqda isagu uu leeyahy warasadu ay leeyahy maq ilaa waa xaq waay hadhow waxaa noqonaya xaq islaameed inuu kugu dayacmo xaqii warasadana aada dayacdid waa xaq lagu leeyahay waajib ah inaad sheegtid meelaha ay kala jiraan iyo cidda kala haysata waa xaq lagu leeyahay sababtoo nabigu waxau dhaha calayhi sala sac ibn qus wuxuu ku yidhi inaka intadara an tadara inaad ka tagtid warasatag aqniyaa ayagoo deeqtoon oo isku filan khayrun laka idaa kaaga khayr badan min an tadarahum caalatan ayagoo fuqaraa oo dad dulsaarku ah inaad ka tagtidoo yatakafafuuna annaas dadka gacanta u hoorsanaya hadhow ha loo qaara xataa waajib waayo qofku imaam sunno weyn waayo inaad wax aada meel u dhigtid maanta berri haddaad dhigtay xataa ay ku meel gaari karaan tabarta dadkii hore waxbaa laga dhexi xooraa lag hadda wax alla boqol daada halmar waa la lug dabkaa lagu shubanaya eber aa laga dhiga wax siyaaxa lagu sameeya wax kida waa in wax meel qorsho loo dhigo ilmahaaga berri markii aada uga tagtid aada uga dardaarantid insha allah nacam markaasuu ilaahay wuxuu yihi faman badalahu dardaaranka qofkii bedela bacdamaa samicahu markii oo maqlay qofaa dardaarmay saa iyo saa u dardaarmay si saxoona u dardaarmay kii dardaaranka qorayay ayaa bedelay fa inamaa ismuhu dembigii oo meeshaa ka ratima cala aladiina kiibu korkooda u ahaaday yubadiluunahu dardaaranka bedelayay ina allaha allana samiicun waa mid maqlay oo wixii qofkaasi uu yiri waa ogow maqlaayo caliimun waana ku og qofkan soo u bedelay iyo soo ugu tasarufuu ogyahay macnaha waxa weeyaan dadka dardaaranka qoraya waxaa la rahaa dardaaranka haddii uu sax u yahay siday tahay inuu u fuliya hadduu markuu qofkii dardaarmaya isagu si wanaagsan oon dulun ku jirin uu dardaarmo oo sharciga oo raaco oo xoolihii thuluth uusa ka badin oo aqribadii uusa ku tacadinin maaragtay dadkii kaloo loo dardaarmayo oo masaakiinta uusan ku dacadinin wixii si fiican oo tawaasun leh oo sharciga hoos u kala dardaarmo hadduu qofkii asagu dardaaranka qorayo uu bedelo oo ka been sheego si xaqdarraa u sheego qofkaa asaga waxba looma haysto dhintay oo dardaaranka si fiican u dardaarmeen qaladka iyo dembiga wuxuu dusha ka saaran yahay qofka asagu dardaaranka intuu maqlay bedelay oo si xun u sheegay ayuu maaragtay dembigu korkiisa ahaaday faman badalahu ay wasiyadii qofkii bedela bacdamaa samicahu markuu maqlay si xun u bedela fa inamaa ismuhu dembiga oo wasiyadaa oo la bedelay ka ratib maayo cala aladiina kuwii korkooda yubadiluunaha iyagu bedelaya ee qofkii dardaarmoo dardaaranka saxaa dardaarmay isaga waxba lama jiraan ina allaha alla samiicun waa kii og waayo wixii lagu dhawaaqay caliimun waxa qulubta ku jirana waa ogyaho qofkii wax khalday iyo qofka kale alla wuu kala yaqaano haddaba alla wuxuu leeyay faman khaafa qofkii ka baqa min muusin qof oo dardaarmaya janafan ee xasho qofkii uga baqa ow isman ama dembi fa aslaxa baynahum dhexdooda wanaajiya falaa isma calayka dembi korkiisa ma ahano ina allaha alle kafuurun waa ku dhaafid badan raximun ee naxariista bedelkaa kala jira qofaa isagu dardaaran qaladahu dardaarmay mathalan qof wax dhexlaayo wuxuu dardaarmay ama dadkii dhexlaayo oo baahan oo dhibaataysan ayuu dad kale wasiyo oo wax u dardaarmay dardaaran oo xoogaa eexasho ay ku jirto soo maaha dadow ama maaragtay xoolo uu ka iibiyey gaara oo qiimo xun uu ka siiyey isagoo qofkaas u eexanayo dad aan wax u baahnaynoo wax badan oo maaragta yacni ou maaragtay ou u buriyey xaggiisu wax u waxeeyey dadkii kale waa kala qadiyey soo maaha ninkii loo dardaaranka qoray wuxuu arkay waxaan inay marka ay qalad yihiin oo eex yihiin markaasuu sidii qaladka ahaa ma sheegine sidii saxda ahaadoo xaqa ku habbooneed ayuu u sheegay wuxuu dhahay aabbasaanu dardaarmo kan intuu wixii qiyaasay inta oo sidii saxda uu ku hagaajo kaas xoogaha loo dardaarmo wixii inta ka go-i kara aqribada inta warasaka waa isu miisaamay sidii uu leeyahay alla ilaah waa cadaalad oo ku dardaarmay riwaayada odagii saasuu yiri sidiiba marka uu dardaarankii uu ku filiyey ma garat oo islaaxuu sameeyey kaa qalad ma sameyna sababtoo cadaaladii ku dadaalo ayagiina hadhow warasay in dhibaata dhex barto isagiina uu hadhow aakharo balaayo la aado marka kaasoo kale ma aha hadduu dardaaran joor ah uu qofkii dardaarmo dadkii markaa dardaaranka qoraayay si wanaagsan ha u toosiyaan marka oo saanu dardaarmay ha dheheen taasina been abuurasho iyo dembi ma ahan waa islaax w saa islaax wey laakiin waa inay si cadaalada ay noqoto faman faman khaafa qofkii ka baqa min muusin qof dardaarmi janafan ee xasho inuu dhinac u garbinaayo oo qolo u leex labadii bahooda u kala leexanaa mid uu xoogaa necbaayo maaragtay xoogaa oo ka eexanaya soo maa ow ifman ama dembi oo macnaa si xun wax u dardaarmo fa aslaxa baynahum ninkii warahadii dhexoodii hagaajiye oo dardaaran fiican oo cadaala ah oo u bedelo dardaarankii falaa isma caleyhi dembi korkiisa ma ahan sababto a maxay in allaha alle kafuurun waa ka dhaafiba raximun ee naxariis qofkaan hadda wixii hagaajiyana ilaahay waa u dhaafaya walow wixii ilaa wuu cadilee moogta laakiin si wanaago wax u cadilay kii kalena maadaama qaladkii oo dardaarmay laga toosiyey kii qaladka dardaarmay ilaahay inuu dhaafaa dhici karta subxaana wa tacaala marka isagana meesha waxaa laga qaadanaya dardaaranku hadduu khalad u dhaco dadka warasada iyo waxaas ku dhex jira inay dardaaranka marka sida xaqa ay ku toosiyaano sida ismiga inay ka bedelaan halkaas waxaa uga soo baxnay axkaamtii dardaaranka ayaanu usoo baxnay iyo wixii axaadiidoo ku arorta waxaan idhi dardaarankii waajibka waalidiinta waa la nasakhay laakiin aqribadii dadkii kalaa soo haray laakiin kaas waa inuusan waxaan idhi uuna thuluth uusan ka badan weliba thuluth inuu ka rubac weliba xataa rubaca haddii uu dhibaato ku yahay dadka warasada waa inaan rubac la gaarsiinin marka wixii cadaalada waa in lagu dardaarmo halkaa markii looga soo baxay axkaamtii dardaaranka iyo looga soo baxay koley axkaamta dhaxalka iyaduna suuratu nisaa inoogu imaan doontaa ayaa xugum kaloo laga hadlayaa oo maaragtay siyaamka iyo waajibnimadiisa ilaahay marka wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliya rasuulkiisa rumeeyo kutiba calaykum korkiina waxaa lagu qoray asiyaamu inaad soontaan oo soonku waxaa weeye labow ka kooban yahayo al-imsaaq cani alakli washurbi waaljimaac wixii la cunayo oo la cabayo iyo xaasaska loo galmoonayo in laga afaysto afka laga qabsado min duluuci ilfajri fajarka markii uu dhasho ilaa guruubi shamsi maca niya niyo inaad soomayso ilaahay dartiisa aada u soomayso ilaahay waajib oo ku faray aada gudanayso iyadoo ay la jiraan yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba waxaa laydinku qoray calaykum korkiina asiyaamu soh baa laydinku qoray kamaa kutiba sidii loo qoray cala aladiina kuwii min qabliku ka horreeyey oo ummatu muusa iyo ciisa ah lacalakum waxaad mudan tihiin ood istahishaan tattaquuna inaad gaashaamataan macaasida iyo xumidii akhlaaq xumada iyo imaan xumida adduunka aad ka gaashaamataan aakharana gaashaamashahaas xumida aad ka gaashaamateen cadaabkii alle inaad ka gaashaamataan oo idinku bixisaan sababta waxaa weeye soonku wuxuu keenaa hadduu qofka uu soomo niyo khaalisana uu ku soobo oo cuntada iyo waxyaalaha shahawaadka iyo xanta waxyaalaha iska dhaafo naftiisaa daahir noqonaysa soo maaha jirkiisana daahir buu noqonayaaho waxyaalaha caafimaad xumada kooloo cuntadan isku lablabnan oo akhlaaqda waxaan isku dheehdheehan oo qashinka ayay jirkii ka sifaysmayn qalbigana waxyaalihii xuminta xumidaha oo wasaa-wista shaydaanka ayaa maanta ma arkaysaa ka baaba-aya marka oo qalbiga u dahiraya jismigiina waa dahiraya qalbigiina marka waa dahiraya oo qofkii caafimaad iyo nashaad iyo firfircooni u keenaya qalbigiina waa dahiraya sababtoo oo jirka shaydaankaa ku socda qadada markii laga badiyo wuu qadaynaya wou dhergaa markaasuu si xun kuugu ciyaaraya marka markii laakiin qadada lagu yareeyo wuu baahanaya markuu baahdo wuu cajisayaa marka calooshiina la kow iyo toban bilood cuntadii iska dabageynaysa iyo qashinkii buuxsamay ayay ka takhallusaysaao sida warshadaha waad aragteen in sanadkii mar loo nasiiyo calooshana sidaas oo kale loo nasiiyo marka soonkii caafimaad badani ah iyo caafimaad qalbi ah taskiyatulbadan wa taskiyatu nafsi ayuu keenayaa marka taqwadu marka saasay ku imaanaysa qof nadiifa oo nashiid ah oo qalbiga ka nadiif ah oo jirkama ka nadiif oo firfircoon daacaduna waxay u baahan tahay qalbi nadiifa iyo jir nadiif ma garata alcaqlu saliim fi ljismi saliim sooma dhihi jirin marka soomkii caqligiina waa nadiifinayaa jismigiina marka waa nadiifinaya yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa aliyo rasuulkiisa rumeeyo kutiba calaykum korkiina waxaa lagu qoray asiyaamu soon kamaa kutiba sidii loogu qoray cala aladiina kuwii min qabliku idinka horreeyey lacalakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad dhowrsataan ood gaashaamataano adduunkana soonku macaasida iyo qashinka iyo afkaaraha xun iyo lisaankaaga u xafidaya caafimaadkaagana waa xafidaya jiradiibuu kaa xafidaya aakharana cadaabkiibuu kaa xafidaya ileen macaasidu waxaa weeye waa sabab oo dukhuulu naar wey marka nabigu waxau laha alay sala sawmu jubna waa gaashaan yastajibnu biha alcabdu min annaar oo naarta uu kaga gaashaamanayo wuxuuna gaashaan u noqonayaa asbaabtii naarta lagu gelayay oo macaasida ahaa ayuu hor istaagaya soo maaha naftiina khayrkuu jeclaysiinaya iyo dahaaradii iyo wanaaggii uu jeclaysiinaya marka ilaahay wuxuu leeyahay inta laydinku farad yeelay wax awalan waxaa laysii qoladii hore laydinkugu qoraaliyay oo adinka wax idinku cusub maaha dadkuna waxay yidhaahdaan carabta almusiibatu idaa camad khafat musiibada haddii wax haddii lagula qabo way fududaanaysaa marka keligiin maana waa laydinla qabay waayo marka waa laydinla qabay laakiin ajarkiin waa ka badan yaha dadkii hore nacam mida kale ayaamaha laydinku qoray waa ayaaman maalmo ayaa kutiba calaykum yani waxaa laydinku qoray siyaamu ayaam yacni ayaaman ma garata ayaa laydinku qoray ma garata macduudaatin oo tirsan ma garata ama ayaamin xaal ay tahay ayaamahaas oo aada soomaysaan ayaamahaas oo macduudaatin oo tirsan macnaa wax badan oonan xamili kara ma aha wax yaroo aan nafta tarbiyeyn maan waa bil waa marka bisha waxay samayne naftiina waa edbine wax hadda qofkii culays ku ahna ma ahan marka saasaa looga dhigay markaasaa weliba ilaa wa ilaa calaa kulli xaal sona lama dhihin waa la fududeeyo waxaa la yidhi faman kaana qofkii ahaada minkum adinka mariidan ku jiran ou ahaado ow calaa safarin ama safar ku dhex sugan facid oo markaas waxaa u qadaran fa afdara markaas afura haa fa calayhi markaas korkiisa waxaa ahaatay ayaa u qadaran cid siyaamu ciddatun ay siyaamu ciddatin inuu tiro ou soomo min ayaamin maalmo ukhara oo kale yacni macnaha waad soom waad afur waa musaafir baa tahay mise mariid baa tahay waad afurtay waxaa leeyahay maalmihii kaa tegey in lamida soo qaday laguguma kordhinayo maalman aada jirantaa ruqsaa lagu siiyey inaad soonto ama aada afurto bal waxaa fiican ruqsada ilaahay inaad qaadato subxaana wa tacaala oo ku siiyey sababtoo ilahay xadiis wax nabiga calayh salatu wasalaam in allaha yuxibu an tu'taa rukasahu ma garat ruksadiisa in tu'khada ruqasahu ruqsooyinkiisa in la qaato waktigii ruqsada lagu ruqseeyo kamaa yuxibu an tu'taa cazaa'imahu casiimada iyo go-aanka ama arrinka waajibkaana markii aadan cudurdaar lahayn inaad qaadato se u jecel yahay ayaa markaa cudurdaar aada leedahay inaad ruqsada qaadatay oodan sharci ilaahay midna ka fahan dada iyagoo musaafiriin ah ayay waxa waaye soonka afurkii dhibsanaya maalin waxaasa boorsadana waxaan ka raacnay tareen waana kuleyl bisha juun oo kale dhulkaas u kul yahay waa sida jidoo kale tareenkuna tareen nadiifa maaha boorka afka kuu soo gelaya waa maalin dawiil ah sideetankii ahayd markaas waa iska afuranay ilaa khardubaan u soconay markaasaa kuwaa waa sooman yihiin marka suudaaniin waana kula suufi ahay shif kulaha hoosaan isaga jirna kulaha waqtigaanu kala afureen qoraxdan waaba ku baabi'inaysaa ana markaas xamaraan kasoo kaco juula eedo qabowga aada yaabis nin juulay xamar kasoo kacay ma boorsoodaan oo ogos kusoo soomi karaa waa laba jawiyo maaragtay aada iyo aada u kala duwan marka ruqsadii ilaahay uu kuga ceebeynaya taas oo kale ma aha nacam hay marka markaasu alla wuxuu leeyahy faman kaana qofkii ahaada minkum mariidan oo calaa safarin ku sugan fa ciddatun ay fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday ciddatun ay siyaamu ciddatin maaragtay tiro inuu soomo min ayaamin ukhar maalmo kalea waxaa u qadaran marka qofkii marid ahaado oo ma jiranaa oo fa afdara saasoo kale u qadaran afura maradkii iyo wuxuu ku afuray iyo safarkii fa ciddatun ay fa calayhi siyaamu ciddatin tiro inuu soomo min ayaamin ukhara maalmo kale ah marka taqdiira u qadaran la fahmaayo ilaa hadduu isagoo soo musaafir ah mise isagoo maanta ma arkaysaa jirin hadduu soonka isku qasbo qadlo maa laga rabaa may ee marka qadlo laga rabo waxbay waa marka afuro wey marka culimmadu way baaraanoo waxay yidhaahdaan qofka maanta ma arkaysaa sooman oo musaafirkaa ma afurkaa u fiican oo u fadli badan mase soomkaa u fiican sida saxiixa ah hadduu qofka uu ku dhibaatoonayo oo soomka uu dhibayo wax mashaqaa uu ka dareemayo afurkaa fiican wey soo maha haddii uusan ku dhibaatooneynin oo hadhow soonkana uu asagoo musaafir u sahlan yahay hadhowna qadaha hadhow uu ka yaabo inuu maarata yani xoogaa dhib ku noqoto inuu iska soomaa fiican laakiin matalan qofka ruqsadiidkaah oo kale oo ruqsadaba ka yaqiiqsanayo kaas fii xaqihi inuu afuraa u fiican horta ruqsada ilahay inuu dhadhamiyo oo isbaro inuu ruqsada ilaahay qaado karo sababto haddaad ruqsada ilaahay ka faanto waa tacanut waa maarata tacanut wey sababtoo ah saxaabadu waxay yidhaahdeen waan safri jirin annagoo nabigu nala socda calayhi salaatu wasalaam fa mina asaa'im wa mina almufdir falaa yuciibu almufdiru cala asaa'im wala asaa'im cala almufdir marka annagoo musaafira mid sooman iyo mid afruna naga mid ahaa qolo qolo ceebeyn jirtay ma jiro laakiin qofka uu soonka uu dhibayo waxa weeye waxaa qasab ku ah inuu afuro sababtoo nabiga calayhi salatu salaam iyadoo la soon oo waxau arkay iyadoo soona oo dadkina ay musaafirin yihiin ayuu arkay nin dadku ku aruursan yihiin oo la hoosinayo maxaa ku dhacay waa sooma la yidhi tabartiyaa ka dhammaatay iyo biyihii markaas wuxuu dhaha nabiga calayhi salaatu salaam laysa min albiri siyaamu fi safar haddaba qofkii mashaqo iyo dhibaato gelaya inuu soomo maaragtay beriga iyo kamid ma ah waa qofkii dhibaato helaya sidoo kale marka jihaadka lagu jiro oo kale cadowga markaas in si loogu xoogaysto in maaragtay la afuro wey marna waxaa dhacday iyadoo la sooman yahay ayaa meel la degay dadkii soomanaa meelay ku dhaceen kuwii afurnaana xoolihii bay shubeen wixii bay maaragtay ay waxeeyeen marka wuxuu yidhi dadka mufdiriinta ajarka iyagaa la tego dha ilaa dadkii ay anfaceen soo ma war qofkii raba inuu marka dadka anfaco oo khidmeeyo oo dadka uu waxtaro ama soonka maaragtay uu ku dhibtoonayo ama markaas cadow jihaad la dagaalamayo soonka inuu daciifiyo cadowga muqaawamidiisa uu ka baqayo ama qofkii ruksada diidan oo kale ruksada ka ash-ashaya kuwaasoo dhan inay maaragtay afuraan ayaa u wanaagsan amaa qofka haddii usan waxba dhiba uusan ku haynin hadhuuna qadaa uu culays ku hayo ruksada allana uusan diideynin markaa waa iska afuri karaa marka nacam wa cala aladiina kuwii yudiiquunahu soonka dhibaato iyo mashaqo ku awooda korkooda waxaa ahaaday fidyatun baa ahaaday fidyadaasoo dacaamu miskiinin miskiin in la quudiyo ah macnaha waxa weye dad waxaa jira iyagoo soomka ou mashaqo uu ku yahay oo aan awoodin oo dhibaato uu ku yahay sida qofka maradka musminka maradka daa'imka qofka qaba masa odaga iyo haweenta duqooshinka ah ee iyagu waaweyn oon soomi karin labadaas oo soomka ou dhib ku yahay waxa weeyaan ayaga marka waxay samayn karaan intay way afuri karaan maalin kastana miskiinay qoodi karaan nacam oo fidya wax la yidha ayuu bixinaya waxaa kaloo la haleeshiiyey sida ibnu cabbaas iyo ibnu cumar ka sugnaatay gabadha islaanta uur kale ama ilmaha nuujinaysa ee ama nafteeda u cabsanaysa inuu dhibaato soo gaarto ama ilmaheeda ayaguna sida saxiixa ibnu cabbaas ibnu cumar ka sugnaatay saxaabadana wax khilaafa aysan ku jirin miskiin ay quudinayaan maalintii waana afurayaan wax qadaa iyo midna lagama rabo saasa hadda culimmada muxaqiqiintaha maaragtay u bateen sidaasaana raajixa sababtoo ah haddii hay qofka haddana iska daba dhalayo marna uurle marna nuujinayo haddii waqti uu haya lama arko laasiima ayaamahan oo halkaanoo soonka oo waqti dheer oo kusoo aadayo oo shaki ma leh gabar uurle iyo gabar maaragtay midnaba aysan xamili karin ama gabar nuujinaysa marka way iska afurayaan ayaguna waxa weeye miskiinka unbay quudinayaan wax qadaan lagama rabo ilaa ibnu cabbaas wuxuu yidhi wacaladin udiiquuna fidyatun dacaamu miskiin lagama nasakhinuu yidhi sheykha oo maaragtay duqoobay iyo islaanta cajuusadaha duqowday sidoo kale iyo gabadha nuujinaysa iyo gabadha uur kale intaba wacala aladiina ku yudiiquunahu soonka dhibaato ku awoodoo mashaqo uu ku yaho had waa isku dhibi kara laakiin dhibou ku yahay ee markaas afura fidyatun korkooda waxaa ahaaday furasho oo fidye ah fidyadaasoo dacaamu miskiin miskiin in la quudiyo ah haddaba faman tadawaca qofkii tadawuca oo ku deeqa khayran khayr ku deeqa fahuwa khayrun lahu iyadaa u khayr badan oo macnaa fidyadii qofkii kasii badiya oo meeshuu mud ama kasii lahaa ama nus mud kasii lahaa kasii badiya mise meeshuu hal miskiin ka quudi lahaa laba miskiin ka quudiya taasa u khayr badan laakiin wa an tasuumuu inaad soontaanba khayrun lakum idin khayr badan in kuntum haddii aatiin taclamuuna kuwii og aayaddaana waxay ahayd markii hore soonka wuxuu ku bilowday maalinta cashuura in la suumo sida caa-isha ay tiri kaana cashuuraa isaaba bukhaari muslim ay wariyeen cashuuro waa la soomi jiray soo maaha falamaa nazala fardu ramadaana markuu soo degay kaana man shaaa saama waman shaaa afdar ramadaan in markii la waajibiyey qofkii rabaa markii hore ramadaanka wuu afuri jiray qofkii rabaana waa soomi jiray qofkii afura fidyou bixi jiray ayadii markii dambena waa la nasakho aayaddan soo socoto shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur-aan bishaa in la soomo ayaa la yidhi marka taas marka qasabay noqotay sida mucaad bnu jabal ou yidhi wuxuu yidhi kaana ibtidaau lamri man shaaa saama man shaaa afdar qofkii arrintu waxay ku bilaabatay bisha ramadaan qofkii rabana wuu soomi jiray qofkii rabana wuu afuri jiray qofkii afurna waa adcama can kulli yowmin miskiin uu quudin jiray saasuu bukhaari uu ka wariyey mucaad binu jabal iyo salaat ibnu akwac markii dambe marka waa la nasakho waxaa la yidhi bisha ramadaan qofkay u dhalato khiyaar male allaahumma cudurdaarkii duqa iyo islaanta waayeelka ah iyo gabadha nuujinaysa iyo midda uur kale cudurdaarkooda weli waa baaqi iyo qofka cudurka aan ka bax qabo dadkaan maalan gaasarikada xun qabo oon soomi karin ama maaragtay sonkortooda aada u dhacayso oon maaragtay aan soomi karin ama cudurro adiga aan laga soomi karinoo qofka uu dhibaato uu ku yahay inkastoo soonku macaan yahay mar mar aad soonka macaankiisa markaan daladhin jira ilaahu intaan noolahay wax soon iga celiya ilaahu ha igu salidin sababta waxaa waa cibaado aada iyo aada maaragtay u macaan wey haddana laakiin qofka cudurdaar buu leeyahay markaas oo kale marka ilaahi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wacala aladiina ku yudiiquunahu kuwa oo dhibaato ku awooda fidyatun baa korkood ahaaday oo ah dacaamu miskiinin faman tadawaca khayran qofkii khayrku ku tadawuca oo macnaa miskiinkii u badiya ama miskiin kala masruufa intou afuro fa huwa taasaa khayrun lahu khayr badan wa an tasumuu inaad soontaan baa khayru lakum idin khayr badan oo macnaa waxay ahayd markii hore oo qofkay u sineed inuu afuro oo wax uu qof quudiyo iyo inuu sumay u sineed waxaa la yidhi markastaba soonkaa kuu khayr badan ilaa soonku waa ku idbinayaa in kuntum hadaatiin taclamuuna kuwi og markii dambe khiyaarkaas waa la joojiyey marka oo waxaa la yidhi shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur-aan ay furida calaykum shahru ramadaan ay siyaamu shahri ramadaan waxaa laydinku farad yeelay oo faradnimo toosa waxaa laydinku farad yeelay waa bisha ramadaan maaragta soonkeeda markaasaa bishii ramadaana ammaan loo galay marka oo waxaa la yidhi bishaa in soonka lagu aadiyo waxa weeye way astaahashaa wey sababta waa waqti ilaahi subxaana wa tacaala oo khayrka iyo barakaadka u doortay iyo kutubta alle la soo dejiyo alladii taasoo unzila fiihi lqur-aanu qur-aankan weyn oo qiimaha badan la soo dejiyey hudan xaal uu yahay linnaas dadka uu hanuunayo dariiqa xaqa uu ku hanuunayo iyo wabayinaatin caddayn uu yahay oo min alhudaa hanuunka maanta ma arkaysaa wax caddaynaya oo sii kala qeexaya iyo walfurqaani kala bixin xaqa iyo uu kala bixiyo ay wabayinaatin ay dalaa-ila wa xujatan bayinatan waadixa yacni xujo wax caddaysa oo xaqa iyo baadilka si fiican u kala bixiyo ilaa qur-aankan haddaad akhrisatid ood baratid wax alla wixii wanaaga isagaa kuu sheegay wixii xumiya oo daqaa'iqa isagaa kuu sheegay walidaalika cajaa'ibtiisu ma dhammaato wax kastoo xumiya haddaad aragto ood la yaabto ood leedar waxaan ma jiri jira qur-aanka waxaad arka isagoo ka digaya wax kastoo wanaaga haddaa aragto oo istixsaansatid maskaxaada kusoo dhaco qur-aanka fiirisid wixii iyagoo qur-aanka ku jira mase sunnada rasuulka calayhi salatu salaam ku jira inaad arkaysaa marka ey shahru ramadaan ey kutiba calaykum shahru ramadaan ay sawma bishaas ramadaan inaad soontaan lagu farad yeelay alladii taasoo unzila fiihi lqur-aanu qur-aanka lagu soo dejiyey hudan xaal ou yahay linnaas wa bayinaatin caddayn oo xaqa iyo baadilka lakala caddeeyo oo min alhudaa hanuun ah iyo walfurqaani xaqa iyo baadilkoo lakala bixiyo isagoo aan soo dejinay haddaba marka faman shahida qofkii goobjoog u ahaado minkum adinka xaal idinka mid yahay ashahra bishaa ramadaan qofkii u bilato isagoo qaangaaroo muslin oo qaangaar ahoo mukallafa oo muqiim ahoo saxiix ah ilaa qofku marka soonku waajibayo waa inuu qaangaariyo muslim ou yahay oo mukallaf ou yahay waa inuu qof caaqima caafimaad qabo ou yahay muqiimna waa inuu yahay soo maha markaa waa laga rabaa marka gabadhana waxaa u raacda inay xayd iyo nifaas ay daahir ka tahay waxaa kaloo u raaca sidoo kale sida ibnu cabaas aan ka sugnay hadday ilma nuujinayso amay uur leedahay soomkuna oo mashaqo uu ku yahay markaa iyadana fidya unbay marka bixinaysaa faman shahida qofkii xaadiro oo goob u joqnado oo goobjoog u noqdo oo minkum idinka idinka mid a shahra falyasumuhu ha sooma marka nacam waman kaana mariidan qofkii mariid ah oo jiran ow calaa safarin ama safar ku sugan faoo macnaa fa afdara afura fa ciddatun ay fa caleyhi ciddatun tira korkeed ayaa ah oo min ayaamin ayaamaha ukhara oo kale marka hore waa la sheegay maxaa loo soo celiyey waxaa loo soo celiyey markii la yidhaahdo bisha ramadaan waa in la soomo in la yidhaahdo cudurdaarkiina oo la nasakhay qofkii rabana inuu afuro oo fidyo oo bixiyo qofkii rabana ou soomo eede bisha ramadaan ha la soomo waxaa laga baqay inuu qofka uu tawahumo oo u maleeyo in maaragtay qofkii jiranaana cudurdaarkiisi iyo qofkii musaafirkaa in la masaxay inuu u maleeyo taasaa marka aa laga baqay markaasaa la caddeeyey marka faman kaana qofkii ahaada waman kaana minkii ahaada mariidan ku jiran oo calaa safarin fa afdara ayaa u qadarana afura fa ciddatun min ayaamin ay fa calayhi siyaamu ciddatin tiro inuu soomo oo ayaa korkiisa ahaado min ayaamin ayaamo kale ukhara oo kale ilaahay marka muxuu sidoo kale haddana lama joojin maaragtay cudurdaarkii odaga iyo maaragtay labada qof oo haween iyo ragba duqowda ah iyo qofka jirada musminka oo cudurka daa'imkaa qaba gabadha uur kale iyo midda nuujinaysa hadday naftooda ama ilmahooda u baqaan ayadana cudurdaarkooda lama joojino kuwaas iyagu inay wax bixiyaan unbaa laga rabaa maxaabuu hadda ilaahay subxaana wa tacaala uu sidaa u yeelay oo musaafirka iyo muqiimka loogu ruqseeyey inay afuraan odaga iyo maaragtay duqooshinkana loogu idmay iyo qofka maradka musminkaa qaba inay maaragtay ay afuraan oy fidye ay bixiyaan xikmada waa kanoo yuriidu allahu ilaahay wuxuu doonayaa bikum adinka alyusra fudaydoo idinla rabaa oo diinteenna yusri ku dhisan oo diintaba waxay waa masaalix wey oo maslaxada waxaa loo keenay soonkan inuu nafta ou dahiro jismigana ou dahiro hadduu qofkii dhibaato ku yahay ee maslaxa uma ahana mafsadow noqonaa marka waa la joojiyey marka odagii iyo duqii waxaa la yidhi mayo waajib idinkuma ahan fidyo bixiye gabadhii uurkaloo laga yaabo inay ilmaheedii iyadu isku dhibtoodaan ama nuujinaysay mayo waa laga joojiyey ila waxawa ama ayadiiyaa talaf noqona ama ilmihiiyaa talafaya mafsadow noqonaa markaas odagii iyo duqii ama kii jiranaa mafsado u noqonaya kii musaafir ah oo safar ku dhibtoonayay isagana haddii lagu qasbo mafsadow noqonaya ilaa hawsh iskuma qabo kare kii maridkaas sidoo kale laakiin maxay ku kala duwan yihiin maridka iyo musaafirka soo qaldayaa la leeyahy laakiin odaga iyo maaragtay islaanta duqoode iyo qofka maradka oo daa'imkaa qaba iyo gabadha nuujinaysa midda uur kale waxaa leey adugu wax bixiya markaas sooma qaleynaysaan marka taasna ilaahay fudood idinka raba diintaana fudeed ku dhisano nabiga waxaa la yidhi calayhi salatu slam maa khuyira bayna amrayni ila ikhtaara aysarahuma weligiisba laba arrimood lama kala dooransiinin ilaa midka fud ayuu nabigu dooran jiray calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa markuu dacwo iyo meel u dira u dardaarmi jiro markuu abu muusa alashcari mucaad ibnu jabal u diray waxau dhahay yasiraa walaa tucasiraa warheareh dadka u fududeey diinta ku cusleenina wabashiraa walaa tunafiraa dadka u bishaaray dadka diinta ha ka eriinina watadaawacaa walaa takhtalifaa ismaqlo dad kala dambeeya noqdo ummaddii hadday aragto idinkoo iskhilaaf idin hirtinayo ummaddiin waa ishirtina wax ummadda baabi'iyey culimmadiia meelkas ku hirtinayo soomaa ummaddiin waa ishirtinayaan marka soomaa marka saas oo kale wey dadka waxaa rabaa dadka oo quwaadda ah culimmada iyo odayaalka iyo inay dadka mithaal fiican noqdaan maxabada iyo mawadada haddii labadii culimo aan la istusi karin labadii dalab cilmi aan la istusi karin nin walba uu leeyahy geedkaasuu iga soo uray ummaddiina waa isu soo uraysa waa kala carinaysaa soo maha marka nabigu saasuu lagu tarbiyey calayhi salaatu wasalaam ilaahay hana waafajiyo iyo kaloo wuxuu idinka rabaa alla subxaana wa tacaala walitukmilu lciddata ciddada inaad kamishaan oo qofka musaafirka ah iyo mariidka markii ay afuraan soonkii waa ka nusqaan soo maahan haddii ay soo qadleeyaan marka dad bishii sooqaadkii soomay oo kaleo dhan waayo ajarkoodii laga nusqaay maayo ciddadii marka kuwaas u kaamil noqonay kuwa kalena fidyadiibay ugu kamaal noqonaysaa kuwii aan qadaha laga rabina ayagana fidyadii ay bixeen ayay kamaal ugu noqonaysaa iyo walitukmilu lciddata ciddada inaad kaamil noqotaan iyo walitukabiru llaha ilaahay inaad marka aada weynaysaanoo calaa maa hadaaku wuxuu idinku hanuuniyey walacalakum waxaad mudantihiin tashkuruuna shukrisaan had iyo gooraale sharciga waxaan aragnaa cibaado weyn markii la qabanaayo cibaadooyin kalaa lagu daraa waa la qurxiyaa soo maa sidaa arooska loo qurxiyay si ka badana loo qurxiyaa soo maa arooska soo lama naashnaasho cibaadadana waa la naashnaashiya waad aragtay marka salaada la tukanaayo waxaa leedahay masaajidka waqti hore adoo weyse qabo gurigaa ka soo bax waqti hore imaam khadawaadka ajra lagaa siina si salaadii adigoo qurxoona safka hore takbiirta hore la hel soo maha soonkii waxaa la leeyahay cibaado badan ku dar qur-aan badan akri taraawiix ku dar xajkii waxaa lagu leeyahay sadaqaad ku dar maaragtay xumida khayrka ku dadaal markay dhammaan rabtana waa la sagootiyaa oo tasbiix iyo takbiir salaada waata adkaarta lagu sagootiyo soonka takbiira lagu sagootiyaa xajkana dikri ilaahay cibaadada waxawaaye marka la gelaya marka horena si fiicana loo gelbinaya la bilaabaya markay dhammaan rabtana waa la sagootinaya calashaan waxaan waxaa la rabaa aakharo in lagu dheefo wax lagu dheefo wax weyn ay noqoto cibaadadii marka inay sahal sahal oo bujuq bujuq iska noqoto lama rabe wax fiican oo qiimole inaad ka dhigto markaa darteed soomku markuu dhammaan rabo ilaahay bil ramadaan cibaadadeedii iyo qiyaamkeedii iyo soomkeedi uu kusoo waafajiyey ilaahaas marka in la weynayo oo lagu shukriyo waa tikbaar maaragtay takbiirta yarfacu ha nacam ahe marka la koryeelay ahe wax wanaagsana la koryeela nacam marka wasaas ilaahay wuxuu leeyay marka walitukabiru llaha inaad weyneysaan alle calaa maa hadaakum wuxuu idinku hanuuniyey oo nicmada ah oo soonka iyo cibaadada la socota ah iyo walacalakum tashkuruna shukrisaan allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah akbar lilahi alxamd marka xamdigii iyo takbiirtii iyo tahliiltii iyo khayrkii baa marka la isku daraya walitukabiru llaha inaad alla weyneysaan calaa maa hadaakum wuxuu idinku hanuuniyey markay soo dhamaan rabto walacalakum waxaad mudantihiin tashkuruuna inaad ilaahay ku shukrisaan ay tashkuruuna hog ilaahay inaad ku shukrisaan oo takbiirtii taxmiidii tahliishii ayaa lagu soo dhaweynaya marka culimmadu waxay yidhaahdaan qaarkood bisha ciidda oo fidriga qoraxdu markay dhacdo ilaa salaada laga tukada baa la bilaabaya galabta oo ramadaanka marka galabta ugu dambeyso shawaal oo dhasho takbiirta sida loo bilaabo ilaa salaada laga tukada waa la bilaabaya taasaana aayadda marka munaasab u ah wey nacam halkaas ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waidaa sa'alaka cibaadii cannii waidaa sa'alaka hadday ku weydiiyaan cibaadii addoommadayda cannii xaggiga haddii ay kaa weydiiyaan macnaa inaa u dhowahiyo in kale fa innii anigu qariibun alla kii u dhow baan ahay addoommadayda ujiibu waan ajiibayaa waan aqbalayaa dacwata daaci midka alla baryaay alla barigiisaan aqbalayaa idaa dacanii hadduu i baryo falyastajiibuu loo haiga ajiibi dalbeen oo ha i baryeen hana rajeeno ijaabada waliyu'minuu bi allana ha i rumeeyano ha igu kalsoonaadeen lacallahum waxay mudan yihiin yarshuduuna kuwa hanuunsan inay maaragtay ay noqdaan halkan aayaddu waana caam soomkana waxay la leedahay calaaqo ilaan axaadiidta maanta waxaa soo aroortay in saddexba dacwadooda maanta ma arkaysa la aqbalo saddexdaa dacwadooda la aqbalo waxaa ka mid rasuul uu yidhi halaahatun laa turaddu dacwatuhum saddex allabarigooda lama radiyo waa laga aqbalaya alimaamu alcaadil imaamka caadilka wasaa'imu xiina yufdir iyo qofka sooman markuu afurayo wa dacwatu lmadluum iyo qof la dulmiyey oo laga gar daran yahay habaarkiisa yarfacuha allahu duuna alghamaami yowma alqiyaama ilaahay wuxuu kor ugu qaadaa maaragtay maaragtay caadka oo kor ugu qaada subxaana wa tacaala macnaa daruurta korkeeda u qaada oo samadaa loo qaada wa tuftaxu laha abwaabu samaa samada irdaheedaa loo furayaaho yaquulu wuxuu leeyahay bicizatii la ansurannaka walow bacda xiin cizadeedaan ku dhaartay waan kuu gargaarayaa walow wakti ka bacdi ba ahaad marka dulmigu ma fiicno qofka daalimka ah ibnu xajar markuu xadiidka oo fasaray iyaaka dacwat almadluum xadiidka macaad markuu sharxu leeyahy xataa gaal hadduu yahay haddaa ka gar daran tahay habaarkiis waa ku asiibaya na marka dulmiga in layska dhaafo way dulmiguna hadda maanta waa lagu tafanunay walciyaadu billah aadaa caalamka ugu tafanunay soomaalidinaaba ku tafanunaba ilaa dadkii abriyadaha la iska laynayo lagu janno tegaya walciyaadu billah ayu dulmin fawqa hada walciyaadu billah nacam marka sidaasay calaaqo ula leedahay soomka oo waa waktiga ducada in la aqbalo ay maaragtay aada loo astaahiloway ilaa qofku markuu sooman yahay axwaasha cibaadada fiican uu ku jiro dacwadiisa in la aqbalo wey marka waxaa leeyahy dacwada ha ka cajiizinina ilaahay waa idin maqlayaa wa idaa sa'alaka cibaadii canii fa inii qariibun ujiib marka saxaabada nabiga calayhi salaatu salaam ayaa weydiiyey waxay dha ilaahay ma noo dhow yahay oo ma u dhawaaqna mase waa naga dheerya markase aayaddu soo degtaa la yiraahda nabiguna waxau arka calayhi salaatu wasalaam saxaabada markay buur fuulayaanna maaragtay takbiirsanay kor u qaadayna markay hoos dhigan tasbiix kor u qaadayo markaasuu yaa ayuha nnaasu irbacuu calaa anfusikum naftiina u dhibriya fa inakum laa tadcuuna asama walaa gaa'iba ilaah dhagala ama idinka maqan ma caabudaysaane inamaa tadcuuna samiican basiiran ilaah u jeeda oo idin jeeda oo idin arkayo ina aladii tadcuuna aqrabu ilaa axadikum min cunuqi raaxilati wou inkaga dhow yahay hashaada luqunteeda macnaha cilmigiisa iyo axaadadiisa iyo gacantiisaaad ku jirtaan iyo tasarufkiisa waa markaasuu xora yaa cabdallaahi bnu qays alaa ucallimuka kalimatan min kunuusi iljanna ma ku baraa laa xawla walaa quwata ila billah xiilad iyo quwad mala allah maaha macnaa kelimadan rubuubiyada alle ood ogolaatid wey inaadan wax awood iyo tabar aadan lahayn wax ilaahay maaragtay marka qofka waxa waaye an yakuuna lilaahi wa billaah saasay dhahaan lilaahi macnaa waxay camalka kaasoo fulaayo waa inuu ikhlaas ou yahay sida tacbiirta ibnu taymiya u cabiro bilaahina waxay waxaad qabanaysa ilaahay inaad ku kaalmaysato wey ma garat waxaad qabanayso ilaahay inaad u kaalmayso marka waxay dhahaan maa yani maa laysa billaahi wixii aan ilaahay aan loo kaalmaysan laa yakuun wax ma noqonaya wamaa laysa lilaahi wixii ilaahay darti aan loola jeedina laa yuqbal marka markaa wax qabsaysana ilaahay kaalmayso subxaana wa tacaala camal markaa samaysaysana ilaahay darti ula jeed wa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaan cibaadadana camalkaageed ilaahay u gudbinaysaa isticaadanadan waxaa weye wax alla waxaad qabanaysa waa ogtahay ilaa xawla walaa inaadan xiilo iyo awood iyo tabar aadan lahayn ilaa ilaahay maaragta markuu ilaahay u yihi faman shaaa minkum an yastaqiim marka muxuu ku daba daray liman shaaa minkum an yastaqiim wamaa tashaa-uuna ilaa an yashaa allah istiqaamada ma kuu hirgelayso ilaa ilaahay inuu doono maaha marka ilaahay inaad kaalmaysatay adiga dadaal oo camalkaaga ilaahay u jeedi uma astacin billah marka waa maqsad weyn oo manaasisa iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin hadduu qofku labadaas xaqiijo ogaado inuusan waxba qaba karin ilaa ilaah inuu kaalmaysto maaha camalkiisoo dhanna ilaahay u wajihiyo qofkaas cibaadada waa uu fahmay caamilka cibaadada iyo diinta caamilkeeda runta oo sida naxwada ugu dhacdo qofka fiqiga diinta iyo tawxiidka u dhaca hadday labadaas kuu dhici waayaan ood moodo inaad adiga tabar leedo wax soo qabsan karti ama acmaashaadii aad dana kale ula jeedido ilaahay aadan u khalisin waxaa weeye sittiin sana haddaa ordaysa waxaad fahamta lama arko weli waa kaa qaldanta masalada waa kaa qaldanta ilaahna fahamsi nacam alla bariga ilaahay waa aqbalao nabigu waxau dhaha calayhi salaatu wasalaam maa muslimin yadcu allaha bidacwa ma jirow dhahay qof muslima oo ilaahay alla bari barin laysa fiiha itmun walaa qadiicatu raxm oo dembi iyo qadiicatu raxm aan lahayn ilaa acdaahu llahu subxaana wa tacaala daa halaa biha ixdaa halaati khisaal saddex shay mideeduu siiya soo ma midda ugu horeysa imaa an yucajila lahu dacwatahu alla barigiisa inuu usoo dedejiyo wuxuu alla ku bari faraa in laga saaro soo maha wa imaa an yadakhirahaa lahu fi laakhira inuu aakharo u kaydiyo wa imaa an yasrifahaa canhu min asuu'i midlaha ama xumin lamida waxaad ka baryayso ilaahay si aada leeysay balaayo ka daran ilaahay inuu kaaga hor istaago laakiin ducadaadu meel dhace macays laakiin bishardi inaadan dhihin maxaa layga aqbali waaya intaasaan ilaahay hoosana baryaayay waa layga aqbali waaya taas waa edab daro nabigu waxau dhaha calayhi salaatu wasalaam yustajaabu liaxadikum maa lam yacjal qofkiina allabariga waa laga aqbalaya haddii uusan degdegin degdegtu waa sidee yaquulu wax odhanaya dacawtu falam yustajab lii war ilaahay intaa hosanaa bare waxna laygama aqbalin taas marka waxa weeye qalad way noqonaysaa waidaa sa'alaka haddii uu ku saalo cibaadiyi addoomayda canii fa inii aniga qariibun ku dhowaan bahay ujiib waan ajiibaya dacwata daaci kan i barya dacwadiisa idaa dacaani hadduu i barye falyastajiibuu lii ijaabaha iga dalbaan cumar wuxuu dhihi jiray ilaahu haddaadba adiga duca i waafajiso khalaas inaa ajiibis waan oga inii axmilu hama ducaa duca in la iwaafajiyo amaa istijaabada ilaaha ballanqaado laakiin aniga tayda haddaan mar helo ilaah haddaan baryo waa hubaa in layga ajiibo laakiin ducada in lagu waafajiya abshir oo adiga xaggaaga ducada ay ka timaado ducada laga maarmana waa khatar waayo walidaalika ducada inuu qofku aada ku dadaalo waxaad arkaysaa mar alle markaad ducaysato dee waa cibaado baahida allaad dareemaysa qalbigaaga raqiiq buu noqonaya wuu jilcaya dhowr beri markaad ducada aada hilmaanto adiguna adigoo qalalaad arkaysaa subaa sababta istiqnaad dareemaysaa inaad ilaahay ka deeqtoonaad waana mahlaka lafteeda wa marka qof walba ha isku daayo haddii gooraal ducada inuu badiyo sababtoo baahida allo maaragta gaar ahaan diinta inuu ku ducaysto adduunyadana haddi rabbana aatinaa fi dunya xasana wafi laakhirati xasanat waqinaa cadaaba annaar ducadaasa ugu cumuumsan ilahay hana waafajiyo falyastajiibuu lii hayga ijaabo dalbeeno waliyu'minuu bi hay rumeeyaan oo allah ku kalsoonaadeenoo inuu wacdigiisa uu yaboohinayo ma garan ee haddii iimaankan wuxuu keenayaa inaad qof saadiq aad diintaada ka noqotido iimaankii ictiqaadigaa iyo qowligii iyo camaligii intaba aad la timaado lacallahum waxay mudan yihiin yarshuduuna inay hanuunaan uxilla lakum leylata siyaami arafathu ilaa nisaa'ikum uxilla lakum waxaa laydiin xalilay mu'miniiney leylata siyaami hamiinka soonka alrafathu macnaa inaad ku raaxaysataan ood u tagtaan ilaa nisaa'ikum haweenkiina hunna ayagu libaasun lakum dhar bay idin yihiin wa antum adinkuna libaasun lahunna idinkana dhar baa u tihiin oo labadii qof dharba is yihiino ayagoo hal go-ay ku wada jiifanayaan jirkoodaa isgaaraya saasaa laynkuga xarim laykuga xaliloo kama maarantaan calima allaahu ilaahay wuxuu ogaaday annakum adinku kuntum inaad ahaydeen oo takhtaanuuna anfusakum naftiina kuwii khiyaano oo daga oo markaas waxaan ilaahay weli uusan idiin xallin kuwii ku dhaca fataaba calaykum waa idiin soo noqdo wacafaa cankum waan idiin cafi wix idinka dhacay oo haweenkiina inaad u tagtaan hamiinada soon fal-aana hadda baashiruuhunna la baashiro macnaa jirkiinu ha isgaaro waayo oo waxaa rabtaan ka raadsada wey wabtaquu raadsada maa kataba allaahu lakum wuxuu ilaahay idiin qoro oo maarata ama ilmo ah ama inaad xaajadiina shahwadiina aada gudataan wakuluu caba oo wakuluu cunoo washraba wacaba hamiinkii xataa yatabayana ilaa uu ka caddaado lakum adinka alkhayd alabyadu maaragtay dunta cad oo macnaha waa berigaahi min alkhayd alaswadi dunta madow oo hamiinka ah oo min alfajri ah khaydka abelkaa fajrigaa looga jeeda uma markaas atimu siyaama waa berigii markii fajriga oo si fiican u dhasho cuntadii ka afhaysta waayo macnaha iyo jimaaca iyo wixii dhammaa iyo cabitaankii uma atimu siyaama soonka markaa dhammaystira ila leyli hamiinka ilaa guruubi shamsi ilaa qoraxda ay ka dhacdo walaa tubaashiruuhunna haweenkii ha u teginina walxaal antum adinkuna caakifuuna aada ku negidihiin fi lmasaajidi masaajida idinkoo muctakifa haweenkaaga ha u tegina lama ogolo ayaga hamin iyo maalinba mar haddaa muctakif aad tahay xaaskaaga ma u tegi karti tilka taadaas lasoo sheegay oo hamiinkii inuu idiin xalaalaya haweenkiina maalintiina aada ka joogsataan cuntada iyo cabitaankiinu ilaa fajarka uu idin xalaal yahay kabacdina aada ka joogsataan haddana haddaa muctakifiintiina marnaba aan idin la idin oggolayn inaad haweenkaad u tagtaan ama dhunkootaan waa xuduudii alleh falaa taqrabu ha u dhoweynina ha u dhowaanina kadalika sidaasuu yubayinu allahu ilaah uga caddeeyaa aayaatihi aayaadkiisa linnaasi dadka lacallahum waxay mudaynin yattaquuna inay ilaahay ka cabsadaan aayaddan dheer macno weynay ku fadhidaa macnahaas waxaa weeyaan soonku saan sheegnay maraaxil buu soo maray maraaxishaa waxaa ka mid ah waagii hore soonka caabisha maalinta caashuuraa la soomi jiray wax kale soon kale waajib ma aha soonkii baa la waajib yeelay laakiin markaas la waajib yeelay qofkii rabana wuu soomi karay qofkii rabana muxuu bixi karay fidyo markii dambe waxaa la yidhi bisha ramadaan ha la soomo ilaa musaafirka iyo mariidka ma ahan iyo odaga duqaa iyo haweenta duqaa iyo qofka cudur maaragtay daa'ima qaba iyo murdacada iyo xaamilka waxaa kaloo jirtay qofku haddii uu afuro markuu afuro cuntada waxay u banaaneed ilaa cishaha uu ka tukado ama uu ka seexdo haddii ama cisho la tukado ama qofkii ou seexdo oo hurdaba ou galo cuntana uma banaanayn xaaskiisa inuu u galmoodana uma banaanayn saxaabadii marka taas dhibaatay ku noqotay qays binu sirma nin la yiraahdo maalintii o dhan buu shaqaynaya fiidkiibuu guriga yimid fiidkii mar guriga yimid waxay tiri islaamtii maxaad haysaa waxayta waxa ma haynaya bal cuntaan kuusoo kulkuleynayo jug waa seexay marka dhinaca u dhacay waa dahay islaamtii marka cuntadii u kulkuleyso waxay u keentay meela uga soo baartay ayagoo isagoo hurday u timi khaybatan lakatin inkaara kuu dhacay berrina soona kaada maxaanta ku heli karaa maalintii maagow ku dar duhurkiiba marka soo dhacay qushiya caleyhi fi duhr nabigaa loo sheegay calayhi salaatu salaam saxaabo badan waxaa ka dhacday cumar ka mid yahay inay gurigoodii u yimaadeen haweentiiba maagay wax ka raadiso waxay tiri waa seexday markaas wuxuu u maleeyay annaha tactallu inay xoogaa cudur daaranayso naama seexanu dhahay waa cudur daaranaysaa markii uu xaajadiisi ka qunsaday isagoo shallaynoo nabigu u tegay calayhi salaam saasaa dhacdoon waxaan madow dhaha inay isuureynayso marka ay maarata ani waxay diidan tahay aayaddaana marka ilaahi waa u ka fududayey marka marka waa taysiir min allah subxaana wa tacaala oo waxaa la ilaa waaga uu si fiican uga caddaado waaga uu ka beray waaga cad cuntadii waa cuni kartaan waa cabi kartaan haweenkiina u galmood kartaan wixii fadliya waad ka raadsan kartaan laakiin markuu waagu caddaado oo salaada ay dhalaato si fiican loo kala arko markaas inaad marka ka joogsataan taas marka waxaa laga fahmayaa qofku intaas waa cuni karaa xaaskiisa u galmoo kara waagu markuu hubsado inuu caddaado shaki shaki iyo waxaana imsaaq la dhahaa iyo ma jiro waagu markii la hubsado inuu cadda oo salaad si fiican u dhalatay markaas ayuu ka joogsanayaa marka haddii xataa isagoo cunto cunayo maaragtay lagu adimo markaa cuntadiisa xataa waa dhammaysanaya haddoo isagoo haweentiisa u galmoonayo lagu adimo waa dhammaysanaya wixiisa markaas kabacdi waa u qubaysan karaa markaas nacam marka dhib badan malaha ilaah noo fududey allah marka wuxuu leeyahay uxilla lakum waxaa la idiin xalilay leylata siyaami hamiinka soomka alrafathu rafath ayaa la idiin xalilay rafath waxay culimmada ku fasiraan waxay yidhahdaan waa wax alla waxa ninka xaaskiisa wuxuu ka raadsaday ama istimtaac iyo dhunkoosho iyo taataabasho ah ama galmooshadaba ahba waxaaso dhan waa laydin xalilay ilaa nisaa'ikum haweenkiina makar uxilla lakum waxaa laydin xaliilata siyaami alrafathu inaad ku raaxaysataan ilaa galmoosho ilaa nisaa'ikum haweenkiina aada qabtaan sababta laydinkugu xalina waxaa weeye hunna ayagu libaasun lakum dhar bay idin yihiin wa antum libaasun lahum dhar baa u tihin marka labadii qof guri isla joogaan hal sarre isku see u seexanayaan waa isu xalaal soo maaha wax u kala qarsoon ma lahan marka maalintii haddii la kala xarimay hamiinkii in la kala xarimo dhib baa ku jirta marka ilaahay saas ugu naxariista labada qof waa laba qof isu xalaala shawo inay gutaan hal mare isla huwanayaan hal gogolo isku jiifanayaan dirkoodaa isgaaraya marka haddii maalintii la kala xarimay hamiinkiina haddii lakalala kala xarimo waxawaye dararay ku noqonaysaa marka marka ilaahay subxaana wa tacaala waxa u arkay inaysan kala maarmi karin waana loo fudeeyey marka huna libaasu lakum antum libaasu lahuna midda kaloo laydinku xalilay waxaa weeye calima allaahu ilaahay wuxuu ogaaday annakum adinka kuntum inaad ahaydeen takhtaanuuna anfusakum nafsadiina kuwii khiyaana oo macnaha waxaa weeye waad ka maarmi weysan haweenkiinii markaasaa maraa istiraado ama aanan si fiican u hurdin iyo islaamta amay hurdin iyo xoogaa qiilqiilaa raadsanayseen hadalheed xoogaa qiilqiil yar ayaad raadsanayseenoo taasna waxaa idinku bixiyey dee ma kala maarmi kartaan saa markii ay dhacday fataaba calaykum ilaah waa idiin soo noqday oo waa idinka toobad aqbalay qaladkii idinka dhacay wa cafaa cankum waan idin cafiyey oo waa laydiin ogolaaday haminkii oo dhan haweenkiina inaad marka aada la raaxaysataan fal-aana ha deertaan wixii intaan ka dambeeya baashiruuhunna macnaa la baashira macnaa jirkiinu ha istaabto waa macnaha jirki iyo jirkiinu ha istaabto macnaha isku raaxaysta waa wabtaguu doonta maa kataba allahu lakum ilaahi wuxuu idiin qoray oo macnaa owlaad ah ama inaad shahwada isku gudataan oo xaaraantaad isaga dhowrsataan taas xagga jimaaci markii laga hadlay ayaa la yidhi cunadiina waa sidoo kaleo wakuluu cuna washrabuu caba xataa yatabayana ilaa uu idinkaga caddaado lakum adinka alkhaydu maaragtay duntii al abyadu ee caddee min alkhaydi duntii ay ka caddaatoy kala caddaadaan al aswadi ay madoobeen oo min alfajri ka mid ah khaydka abyadkaa khaydka aswadka waxaa loola jeedaa salaada fajarka oo caddaanka iyo hamiinkii mugdiga ah marka intaan damboo min alfajriga mar dambay soo degtay marka hore waxaa soo degtay ilaa xataa yatabayana lakum alkhaydu alabyadu min alkhaydi alaswadi saxaabada rag uu ka mid yahay camaar ibnu yaasir sax mase cadi bnu xaatim u ahaa mase camaar ibnu yaasir u ahaa cadi bnu xaatim rag uu ka mid yahay ayaa waxay samayn jireen laba dunay soo qaateen oo dun cad iyo dun madow barkinta hoosteeday gashadeen markaas waa iska cuno oo iska cabaa ilaa laba dun ay ka kala caddaato hadhow goormay kala caddaan qoraxi markay soo baxda agaheeda nabiguu u sheegay calayhi isalaatu wasalaam oo yiri saasaan sameeyey markaasuu yiri ina wasaadaka idan la cariir barkintaad waaweynta haddii hamiinkii iyo subaxda barkintaad u dhexgeli karo barkintaad waaweynta ma hamiin iyo subaxa barkintaada lasoo dhexgeli karaa markaasuu aayadda ay soo degto la saas maahane min alfajr waay waxaa kala caddaana waa mugdiga hamiinka iyo salaada subax markay kala caddaadaan oo salaada subax si fiican loo arki karo markaas weeye nacam min alfajri uma atimu siyaama soomka taamyar ila lfajri halkaa marka waxaa laga qaadanayaa ta'khiiru suxuur suxuurta in dib loo dhigo nabiguna calayhi salaatu salaam waa uu faray suxuurta wuxuu dha tasaxaruu fa ina fi suxuuri baraka suxuurta suxuurta barakaa ku jirta barakada xaafid ibnu xajar wuxuu ku fasiray awal ugu hore soonka u xoogeysanaysa soonka ayaa maaragta uxoogeysanaysa haaniyan salaadii subax iyo salaatuleelkii waa usoo kacaysa jamaacadii haaniyan waxaa laga qof miskiina inaad maaragtay aada quudisid soonkana haddaad maaragtay aada suxuurato soonkii waad jeclaana laakiin haddaadan suxuurana soonkii waad ka cajisaysaa marka marka barakadaasaa ku jirta nabiguna wuxuu dhaha calayhi salaam siyaamuna farqu maa beynanaa maa beyna siyaamina wa siyaami ahli lkitaab akalatu suxuur annaga soomkeena iyo soomka lugtaanka waxaa u dhexeeya suxuurta in la cuno marka suxuurtu marka waa sunno wey nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray maaragtay laa yahiidanakum aadaanu bilaal bilaal aadaankin yousan idin qashqashaadin wa kuluu washrabuu xataa yu-adina ibnu maktuum ibnu maktuum ilaa uu ka adimo wa kaana laa yu-adinu xataa yaquul asbaxta asbaxta war waagii waa caddaaday ilaa la yiraahdo ma uusan maaragtay afuri jirin ya ma uusan macnaha uusan adimi jirin marka aayadda sida ka muuqata iyo aahaar badan sida hadda dadku soonka isugu adkaynayaan gaar ahaan suxuurta oo la leeyahay maaragtay waqti oo imsaaga ha la afeeyo ha la sameeyo aahaarta badana iyo xaadiisaas ma aha aayaadda lafta waxay ku caddantahay waagu markuu waxoogaa si fiican u caddaado ee waagiyo inuu caddaaday in kaleba shaki ku jiro inta shaki uu kaaga jiro laba qof ay ku murmayso waa cadaaday iyo ma cadaadin sida abuubakar iyo ka sugnaato xale waa cunaysaa ilaa maaragtay laga hubo bal nabigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam idaa samica axadukum nidaa haddii uu maqlo walinaa-u fii yadihi uu gacanta ugu jiro falaa yadachu yo weelkiisa iska dhigin xataa yaqdiya xaajata minhu ilaa uu ka dhargo weelkuu haystay o cuntadu haystay ilaa dhag uu ka dhigo yuusan ka tegin sooma marka dadka dhaay aadaanka markaa marasho iyo cunnada tuf iyo waxaas maa wixii gacanta aada ku hayso haddaad cunto gacanta ku hayso haweentaada haddaad markaa la baashirayso waxaaga waa dhamaysanaysa waa qarjuumanaysa waxba ka kala tegi maysa soo maaha arrinta aada uma cusla wuxuu yihi zir ibnu xubaysh ayaa wuxuu xubaysh wuxuu wediye xudayfa ayu waqtin tasaxartu maca nabiy sala allau alayh wasalam qaala huwa nahaaru ilaa ana shamsa lam tadlic yacni jawigii waa caddaa odha laakiin qoraxda sooma bixin nacam calaa kulli xaal meesha waxaa laga qaadanaya markii axaadiidta loo loo fiirsado dadka hadda say isu dhibayaan dhibku ma aha waxa weeye waaga caddaantiisa waxaa loo jeedaahay dhaheen acmash can muslim wuxuu ka wariyey nin kale oo taabiciya lam yakunuu yacuduuna alfajra fajraku fajrka saa hadda u taqaanaanoo meel yar markay wax ka iftiimaan kama dhigi jirin wa inamaa kaanuu yacuduuna alfajr aladi yamla-u lbuyuut waduruq macnaa marka xoogaa jawiga oo xoogaa oo caddaado ayay ka dhigi jireen marka abubakar wuxuu dhihi jiray waririda iga laab waririda iga xir si aan u suxuurto soo maha marka adilada marka la isu geygeeyo ibnu xasam iyo xaafid ibnu xajarba way baareen waxaa ka muuqata xoogaa inta salaada laga tukanaayo ama maaragtay jawiga xoogaa oo iftiinka xoogaa kasoo xoogeysanayo qofkii gaar ahaan daahoo kale inuu maaratay arrintu ay waasac tahay gaar ahaan beryahan waxaa lagu jiraa soonkii dhulkan waqti wuxuu kusoo aadaa maalintii aada u dheer waay marka qofkii xoogaha haddii uu soo kaco weli aan salaadii aan la aqimin xogaagiis hadduu iska maaragtay cuno hadhow asagoo ka cabsanaya maalinta iyo dhibaatadeed marka arrintan aada uma dhib badno waxaan imsaaga le iyo fajirka ka hor iyo xoogaa salaada inta la adimaayo iyo xoogaagaas oo dhow iyo qofkii xoogaa maaragtay ka daahoo kale waa suxuuro karaa inkastoona maanta arkin nin sheikhaho nin suuriya oo maaragtay xamuush la yirahdo aada xadiida u yaqaano mawduuca asaguna maalin oo suuriya nooga khudbeeyey xaqiiqatan saan oo kale uga hadlay wuxuu dhahay nabiga iyadoo la adimi rabo oo nin calqama la yiraha la jooga saxaabiya marka wuxuu yiri oo yiri aadaanka bilaal u kaada u dhahay xalqama intuu ka suxuran sug aadaanka suxuran marka maalinta suxur waxaa kamid uu yiri maalan islaantii ayaa dadkii suxuur u qaybinaysay say ugu qaybinaysay aadaankii ma iska tuuraysa haddii la adimo xoogaageeda waa cunaysaa odha ilaa maantana khidbay ku mashquulsaneen almuhim meesha waxaa laga fahmayaa sida loo adkaynayo maahna in aada loo daahiyana maaha laakiin waqtigii salaada ay soo dhalatay iyo waqtiga ku dhow qofkii aan soo kicin ama wax u dhiman yihiin in xoogaa cudurdaarka uu iska qaato uusan maaragtay aada uusan isugu dhaweyna sida fiqiga furuucda kutubaha ku taala aayadda marka u farsid ilaa waxaa leeyahay xataa yatabayana lakum alkhayd alabyad min alfajri marka hadalkan uu leeyahay fajirka la sheega waxa weeye marka xoogaa iftiinka xoogaa oo si fiican s u ballaarto marka dhibkan la isdhibayo in xoogaa marka meesha aysan ku jirin iyo axaadiisa ayaa ka muuqata aayadda faxwigeeda iyo maaragtay aahaarta abubakar abubakar oo kale wuxuu dhihi jiray radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray ha qofka wuxuu dhihi jiray laba qof dhihi jiray falfiri waaga hadday labadaas qof ku murmaan midna yarad waa dhalatay midna ma dhalan waa iska cuni jira marna wuxuu dhihi jiray iridayga laab iftiinka si aana u arkin ama waaga iskakay aadi wuxuusaw ka tuuran jiray markaa soonkiisa eesh oo hore ka bilaaban jiray marka ibnu xasam wuxuu leeyahay wuxuu kusoo guuriyey arrintaas kow iyo toban saxaabi abubakar cumar cali ibnu cumar ibnu cabaas abu hureyre ibnu mascuud khubayb zayd ibnu thaabit sacad bnu abi waqaas wuxuu dhahay waa kow iyo toban saxaabada ah wax khilaafana maaragtay ma lahan marka waktigan hadda isku dhibaan oo leeyihiin wakti waxaa jira maaragtay imsaaq iyo wixii aadaanka haddii la adin wixii dhammaa ka carar iyo waxaagaa waktiyaalkaas u dhow waxaa weeye qofku ruqso u qabaa sababto qofka waxaa soo kici kara aadaankii agtiisa isagoo maalin dheerna ay ka dambayso marka waa inuu is yidhaahdo ninkan aadaanka waktigii hore u ka adimay waxaaga iska cun adiga haddaan istiraado waktigii ma dhalan weli baa jira midda kale hadda markaad haddii uu samarka uu dhex gaaro oo soonka oo kale haddee waktiga ma kala adiguna xoogaa qoraxda intay soo baxdo ka hor oo ka dhawaa iska cuni karta adiga dhib fara badan ma laha marka aad yaan la iscuni waktigoo dhib badan haddaa haddana dhib adiga iskusii kordhiso soomkii waajibkaa hadhow laga cajisayaa marka marka masaladaas yaan la isku dhibin insha allahu tacaala nacam wakuluu cuna washrabuu caba xataa yatabayana ilaa inkaga caddaado lakum adinka alkhayd labyadu maaragtay khaydka ama dunta maaragtay cad oo macnaa waagaa laga wadaayo min alkhayd alaswadi dunta madow oo min alfijir waaga kamida ilaa waaga uu macnaa si fiican u caddaado waa cuni kartaa waa cabi kartaa xaaskiisana oo galboo kartaa mar hadduu waagii marka uu caddaado si fiican u caddaado huma atimu siyaama soomkii taam yeelo ila leyli hamiin laga gaaro oo macnaha ilaa qoraxday ka dhacdo soomkii wada walaa tubaashiruuhunna waantum caakifuun halkaana marka ictikaafkaa laga laga hadlaya ictikaafku waxay waa masaaji lagu nagaado marka ictikaafku waa ictikaaf oo ka weynna loo yaqaano ictikaaf jus-ina waa jira ictikaaf rasmina waa jira ictikaaf jus-i haddaad waqti masaajid aada ku nagaato sida bayna salaateyn oo kale sida haddaba anaga casarkii ilaa maqribka aan meeshaan u joogna dadka ilaa duhur ku yimid ictikaaf haddaan niyeysano iyo salaada lagu sugto waa ictikaaf jus-iya waa wixii maalin afar labaatanka saac gaaraya ama dhowr maalmoodna waxaa le waa ictikaaf kaamil marka ictikaafka kaamilka ayaa laga hadlayaa marka marka ictikaaf kaamilka oo hamiin iyo dharaar maaragtay oo afar iyo labaatan saac oo kale iyo wixii ka badan haddaa ictikaafaysa axkaamtu leey waxaa kamid a masaajidka inaadan ka bixin cudurdaar la-aan waxaa kaloo kamid a inaadan maaragtay xaaskaaga aadan u galmoonin ama aadan la mubaashiroonin walaa tubaashiruuhunna ha la mubaasharona macnaa jirkiinu yousan isgaarin liajli shahwa walxaal antum adinkuna caakifuuna aatihin kuwii ku nagay fi masaajidi masaajida ictikaafka rasmiga ah marka mubaasharada waxaa la diidaa midda shahwada la socoto wey amaa rasuulka waxaa dhici jirtay isagoo masaajidka ku jira caa-ishana guriga derbiga ku qabsana masaajid madaxa intuu saa ugu raarici inay madaxa u dhaqi jirto u shanlayn jirta nabiga caleyh isalaatu wasalaam ee jirkeeda wou taaban laakiin shahwo meesa ma aysan jirin marka midka shahwada ku saabsanaa la diidaa ama galmo ama jir taabasho oo shahwo ku saabsan ayaa la diidaya iyadana masaajidka lama bixi karo waxaa caaisha waxay tiri masaajid kama aana bixi jirin ilaa lixaajat alinsaan rasuulka ilaa dan uu leeyahay oo maalan oo qofku masquul ou aadayo ama gurigii oo maaragtay dan u aado waxaa kamid danta cunug ou ka jirado wax isbitaal u geynaana aan la arkin ama ciddii wax oo usoo adeegaya aan la arkin waxyaalihi adiga laga maarmaan ah oo xaajo ah oo u baxay laakiin xaajadaa markuu soo gooyo isla barba di horow kasoo noqonay marka ictikaafka waxaa la sheegay soonka ka bacdi sababtoo nabiga ictikaafkii soonka u badnaa oo nabiga calayhi salatu slam kaana idaa dakala alcashru maqrab shad almizara waaxya leyla waayqad ahla waa kii aha waa kii ah rasuulka alayh slam ictakafa alcashri alawaakhir uma ictakafa min bacdi aswaaji tobanka dambe ictikaafi jiray aswaaji iyo saxaabadina waa ictikaafi jiray saa darteed kutubaha fuqahada ayay markii soonka axkaamtiisa lasoo dhimay waxay ku xijiyaan kitaab lictikaafi kusoo xijiyaan tilka taadaa lasoo sheegay xuduudullahi sida wax loo kala qaaxay wixii la xalaalay wixii xaraam ah wixii waajib waa xadka ilaahay oo kala dhigay falaa taqraba hau dhawaanin wixii xaaraama hau dhawaanin waagu markuu beryo oo caddaado soonka la bilaabo cunto cunid ha u dhawaanin iyo jimaaci adinkoo ictikaaf ku jira ha u dhawaanin haween loo galmoodo iyo saas oo kale falaa taqrabuha kadalika sidaasoo kale yubayin allahu ilaa u caddeeya aayaatihi aayaadkiisa linaas ugu caddeeya oo xaqa iyo xalaasha markii la baro iyo axkaamta weliba qur-aanka xugasi ciladaa laga bara waxaan maxaa loo jideeyey inuu maaragtay bishii kaamil yeelataan in lainka fududeey ina ila yani axkaamtii iyo justificationa lagu siina waxaan maxaa loo waajibay maxaa loo xarimay maslaxadaadaa ku jirta danaa ku jirta faa-iido ayaa ku jirta soo maha lacallahum waxay mudan yihiin dadki yataquuna inay gaashaantaan wixii maxaasi ay ka dhowrsadaan wixii waajiba ay maarata ay ku dhaqaaqaan dunuubtay ka dhowrsadaan wabacdeen taqwadaas ay macaasida dunuubta ay ka dhowrsadaan maxay u geyneen marka naartiina inay ka gaashaantaan ilahi nagu hamniye wasal allah calaa maxamed ali saxbi ilaa axadda kale insha allah berri marka darsiga isaguna fiqigaha isniinta waa jiraa insha allah bacda alcisha insha allah sal allah calaa maxamed